tababarkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda adeegyada bini'aadanimada iyo horumarinta leys oo kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay ee unsom iyo unisef ayaa lagu qabtay degmada hobyo tababarkan ayaa diiradda lagu saarayay xoojinta wacyiga iyo fahamka xuquuqul aadanaha kaa oo ay ka faa'iideysteen qeybaha kala duwan ee bulshada degmada hobyo gudoomiyaha degmada hobyo ismaan axmed cabdulaahi iyo xildhibaan maxamed cali xirsi oo ka mid ah golaha baarlamaanka galmudug ayaa si isku mid ah u sharxaya muhiimadda tababarkan uu u leeyahay bulshada ku nool degmada hobyo
waxaan u mahad celinayaa unisef iyo unsom oo soo abaabulay in bulshada reer hobyo lagu waageliya ama tababar looga sameeyo xuquuqda bini'aadanka oo dhan haweenka caruurta dadka waayeelka ah dadka baahiyaha gaarka qaba in loo sameeyo macnaha si si guud in lagu sameeyo wacyigelin bulshada halkan fadhisana reer hobyaana ay yihiin bulsho intaas ka turjumaysa tababarku intuu ku socdo eles oo runtii ayaguna dee fulinta hawshaa lehna ayagana de runtii waa u mahadnaqaynaa brograamkeenu waa noo furan yahay waxaan idkula dardaarmayaa inaad uga faa'iidaysataan sida wax laydii buro muhiimaddu ma ahan xafiiskii qaramada midoobe iyo hay-addii unisef barnaamijkan ay soo abaabuleen ujeedka laga leeyahay marka ma ahan adinka in wax ladkaga raasanayo laakiin waa in adinka wax laydku baro wey walaalayaalo maanta adinka ka bilaabo soomaaliya ragga jooga intaas wacdi gelinno xuquuqda hooyooyinka ya hadda laga bilaabo inaan ka fikirno wixii hore waa haddii kale wallaahi waxaa nagu socdaysa cuqubada hadda nagu socota waa isdilaynaa baabax waan iska dhigaynaa xaggee nagala haystaa wamaa asaabukum min musiibati fabimaa kasabat aydiikum markaas ilahi wuxuu siiyey waa yaafu can kaiir inta nagala cafiyaa badan marka ma waxaa rabnaa intaan hooyada ka tubanno oo iyadoo na dhashay na soo xambaartay fiiri hooyadu inta dhiba saddex dabbay haysaa saddex dab dabka guriga ay laba iyo tobanka maanta ilmaha badarka u karinayso nin raggaa u adkaysan kara waa ku yidhi ilmuhu waa dab hal saac ma hay karno tababarada caynkani oo kale ah oo diiradda lagu saarayo xoojinta iyo horumarinta arrimaha bini'aadanimada arrimaha xuquuqul insaanka ayaa kaalin ballaaran ka gala in la ilaaliyo xuquuqda dhallinyarada carruurta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada